wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegtay in putin uu khamiista ku tegi doono beijing booqasho laba maalmood ah oo uu ku casuumay madaxweynaha shiinaha shin jinping safarka ayaa noqon doona booqashadii ugu horreysay ee putin uu ku tego dibadda tan iyo markii dib loo doortay bishii marj markiisii shanaad waana booqashadii labaad ee uu ku tego shiinaha lix bilood gudahood waxa uu horey u safray oo u tegay beijing bishii oktoobar si uga qayb galo kulan ku saabsan hindisaha madaxweyne shi jinping ee loo yaqaano belton road kaas oo la bilaabay labadii kun iyo saddexiyo tobankii si kor loogu qaado ganacsiga iyo maalgashiga iyada oo la wanaajinayo xidhiirka iyo jidadka isku xidha shiinaha iyo adduunka intiisa kale toddobaadyo un ka hor intaanay ciidamada ruushka ku duulin ukrain bishii februari sanadkii labadii kun iyo labaiyo labaatankii shi jiping iyo putin waxa ay saxeexeen ballan ay ku sheegeen iskaashi labageesood ah oo aan xad lahayn beijing ayaa tan iyo markaasi noqotay moscow saaxiibkeeda dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ee ugu dhow tan iyo markii dalalka reer galbeedku ay ruushka cunaqabatayn ku soo rogeen markii uu ku duulay ukrain